kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkaiyo muraha islaamka toddobaadkan waxay inay midoobeen ku dhawaaqay ururada jabhatu nusra ee dalka suuriya iyo ururweynaha alqaacida jabhatu nusra waa qaybta ugu xoogga badan mucaaradka suuriya waana jabhaddaas taloolanka ugu daran ku haysa xukuumadda madaxweyne bashaar al asad haddaba faahfaahinta jiritaanka ururkan kaalintooda dagaalka suuriya xidhiirka iyagiyo mucaaradka kale ka dhexeeya iyo mowqifka reer galbeedka ayaan kaga hadli doonaa barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxaan su'aalahaasi weydiiyey yuusuf abikar maxamed oo ku takhasusay siyaasadda islaamka yuusuf oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa marka hore sawir inaga siinaya taariikhda jabhatu nusra
jabhatu nusra waxay asaasantay dabaqyaaqadii labadii kun iyo ko iyo tobanka bishii november ayay asaasmeen markii ay bilaabatay thawradii suuriya wax yar kadib ayay asaasantay waxayna ka kooban yihiin waxayna u badan yihiin dad oo u dhashay waddanka suuriya laakiin waxaa la yidhi badankooda waxay kasoo dagaalameen ciraaq oo waxay la dagaalameen tandiimu alqaacida ee ciraaq ayay la dagaalameen oo markii dambe la baxday dawlatul ciraaq alislaamiya oo madaxdu uu ka yahay abubakar albaqdaadi ninka la yidhaahdo abu moxamed aljawlani ninkaasi ayaa jabhatu nusra madax u ah waxaana uu sheegay moxamed aljawlani waxa uu sheegay tandiimkiisa n inuu yahay tandiim mustaqil oo madax banaan waxaa kaloo la sheegaa tandiimkaani markiisa hore lama garanaynin oo halkuu ka tirsan yahay laakiin un waxaa la ogaa inuu ahaa tandiim oo salafi oo jihaadi ah laakiin halkuu salka ku hayaa lama garanaynin tuhun ahaan una waxaa lagu yidhi tandiimkaani waa farac ka tirsan tandiim alqaacida tuhun ahaana lagu yidhi dadkii ku tuhmay waxaa kamid ahaa maraykanka oo ku daray liiska argagixisada laakiin warka wuxuu caddaaday shalayto markii uu soo saaray mas-uulka ugu sareeyo jabhatu nusra abu maxamed aljawlani war saxaafadeed markuu soo saaray uu ku sheegay inay la la mubaayactameen oo ay mataqaanaa mubaayacadoodii ay siiyeen ninka madaxda u ah ururka tandiimu alqaacida ayman alzawaahiri waa garta marka welwelkii waddamada reer galbeedkae ahaa in jabhadda annusra ee ka barbar dagaalamaysa mucaaradka dalka suuriya inay tahay jabhad ayna ku qanacsanayn sidaasna ay u geliyeen ururka argagixisada welwelkoodaasi ma ahaa mid loo garaabi karo wuu ahaa maxaa yeelay ilaan dawladaha reer galbeedka weliba khaasatan dawladda maraykanka waxay ku leedahay wadamada middle eastiga qawaacid ballaaran weliba dhinac istikhbaaraadka waxay ku leedahay gacan aada u dheer marka khabarada shakiga oo yimaado sida badan waxay noqdaan xaqiiqay noqdaan maxaa yeelay ururada mayalka adag kulli waxa waaye waxay ku suubiyaan daraase ayay ku suubiyaan marka tuhunkii lagu tuhunsanaa maanta banaanka ayuu yimid sababta loogu diidi jiray oo la dhihi jiray hala hubeeyo iyo dawladaha qaarkood oo ka madax adeegay oo maraykanka uu kamid yahay lama hubaynayo maanta arrintii sababtii ay u diideen maanta banaanka ayay timaaday maxaa yeelay hadday hubeeyaan saaxada waxaa haysto boqol kiiba sagaashan saaxada oo suuriya waxaa haysto jabhatu nusra meelaha laga xoreeyay dawladda o dhan waxaa gacanta ku dhigay jabhatu nusra gacanta ku dhigtay hubka haddii la diro mucaaradka intiisa kale ma helayaan waxaa helaayo waa jabhatu nusra marka arrintaa waxaa ka dhalanayso dhibaato weyn maxaa yeelay haddii xukuumaddii oo bashaarul asad haddii meesha ay ka baxdo waxaa imaanaya tandiim alqaacida oo mataqan mutaxan ayaa meeshii soo istaagayo marka taana waa arrintii ay ka cararaayeen waan gartay marka arrintani intee in la-eg bay dhaawacaysaa mucaaradka suuriya ee ka dagaalamaya dalka gudihiisa waxaa jira shirar xitaa dhammaadka bishan lagu qabanayo istanbul kuwo hore u dhacay wey jireen oo mucaaradku ay ku dalbanayaan in taageero military la siiyo arrintani intee leeg bay dhaawacaysaa mucaaradka maadaama hadda mas-uulka ugu sareeyay jabhatu nusra uuba caddeeyey in ay uuna sheegay inay la mubaayactameen ururka alqaacida arrintaasi markaa wixii mucaaradka suuriya waxay ku dacwoon jireen oo ahaa in mataqaana jabhatu nusra inaysan ka mid ahayn ilan berigii hore markii maraykanka uu ku tiriyey jabhatu nusra jayshul xur assuuri waxay yidhaahdeen mataqaana kama tirsana jabhatu nusra ma aha jabhad argagixisa ma aha laakiin hadda iyagaa banaanka isoo dhigay iyagaa iscadeeyey marka wax xujo ah oo haystaan mucaaradka suuriya ma laha ay kula hortagaan dawladaha reer galbeedka ay ku yidhaahdaan nagu hubeeya maxaa yeelay maraykanka wuu diidanaa ingiriiska iyo faransiiska inkastoo si mowqif ahaan ay u yidhaahdeen mucaaradka hala hubeeyo laakiin ingiriiska si hoose wuxuu mucaaradka uu u sheegay wuxuu yidhi anaga haddii aan hubka haddaan idin siino hadduu u gudbaayo dad anaga aanan raali ka ahayn ma idin siinayno Waa marka waxaa kaloo jirtay shardi oo hadda ka hor lagu xiray oo la yidhi haddii aad doonaysaan in la idin hubeeyo oo musaacadadeena oo toosan inaad heshaan waxaa shardi u ah in aad ka qaalib noqotaan inaad ka raysaan eh, jabhatu nusra oo aad kala wareegtaan maamulada iyo dhulalka ay haystaan inaad kala wareegtaan taasna way ku adag tahay oo maxaa yeelay em, em, jeyshul xur iyo jabhatu nusra isku awood ma aha marka xataa ruushka waxyaabaha uu ku doodayo waxaa ka mid ah oo haddii hadda aydan awoodin inaad jabhatu nusra saaxada aad ka saartaan siad ku awoodeysaan markii waddanka ay qabsadaan inaad ka bixisaan macquul ma aha haddeertaanay sahlan tahay laba mid soo gala in aad jabhatu nusra meesha aad ka saartaan si xukunka idinka laydinkugu dhiibo ama kale in aad mataqaanaa nidaamkii wadahadal aad la gashaan waan gartay marka marka adiga meesha ay taagan tahay waa halkaa waan gartay markaa ugu dambayntii intay in leeg bay arrintani faa'iido u leedahay maamulka madaxweyne bashaar al asad yacni waxay sii kordhinaysaa muddada uu sii joogi doono maxaa yeelay hadday ku adkaystaan mucaaradka inay la galaan nidaamka wadahadal inay la galaan hadday ku adag adkaystaan oo jabhatu nusrana meesha ay taagan tahay dowladaha reer galbeedka waxay ahaanayaan dowlada dhexdhexaadka ah oo waxaa laisku fiirsanayaa qoladii ra-iisul amiirka ah waxaa la isku fiirsanayaa eh, jabhadaha dagaalka ay wadaan iyo bashaar kii raayo ayay fiirinayaan haddii bashaar uu raayo sidii ay doonayeen waaye wuxuu ka guulaystay irhaabkii haddii bashaar laga raayane oo markaa jabhatu nusra meesha ay qabsato iyagaa dagaal kusoo qaadi doona
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkoon maanta ku soo qaadanay jabhatu nusra waa urur islaamiya oo ka dagaalama dalka suuriya iyo ururka alqaacida oo shaaciyey inay midoobeen intaynu barnaamijkan oo kalaa mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan